so treat yourself.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitrban hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha abriilna waa lix sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anaah ismaaciil xuseen farjar
marka ma qaba ra'yi gaaban weeyaan qabaa dadka soomaalida isku daydooba ee muwaadiniinta isku dhishka noqday siyaasadda muqdisho looga hadla ayaa khasaare ku ah muxuu ahay ma qabno kuwa aan isku daydooba ee lasoo celinaya maalin walba in lasoo daabudgareeyo la rabane dowladda soomaaliya diidan oo meesha ku celiyo hayso leh dadkaan weli muxuu ahay hala xaqiijiyo kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cabashooyin ka imanaya qaab- qaabka loo soo xulayo xildhibaanada maamulka jubba soomaali lagu xirxiray dalka masar xuutiyiinta oo sheegtay in ay cadan qarka u saaran yihiin mar kale iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka fiidnimadii xalay waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacay laba weerar oo kala duwan weerarka koowaad ayaa ka dhacay goob gaadiidka lagu baadho oo ay joogeen ciidamo boolis ahi goobtaasina waxaa ku dhaawacmay laba haween ah weerarka labaad ayaa ka dhacay goob uu ku sugnaa guddoomiyaha degmada carmo oo horena u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed cali shire guddoomiyaha oo laftiisa weerarkaas dhaawac ka soo gaadhay ayaa weriyaha v o a magaalada boosaaso u sheegay in weerarka labaad lagu soo qaaday isaga iyo ilaaladiisa xilli uu ku sugnaa goob shaaha laga cabo guddoomiyaha ayaa sheegay in mid ka mida ilaaladiisa goobtaas lagu dilay isaga oo dhaawac ka soo gaadhay lugta iyo wejiga waxa kale oo weriyaha v o a uu sheegay in goobtaas ay ku dhaawacmeen saddex dumar ah oo ka mid a ehelkiisa dable humaysan ayaa weerar ku qaaday guddoomiyaha oo ku sugnaa goobtaas goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay inay baxsadeen dablaydii soo weerartay guddoomiyaha wiil uu dhalay mid ka mida mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa lagu soo waramayaa inuu ku jiro koox ka tirsanayd ururka al-shabaab oo weerartay jaamacadda gaarisa halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo qof afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in cabdiraxmaan cabdulaahi oo uu dhalay mas-uul ka tirsan dowladda inuu ku jira afartii qof ee weerarka ku qaaday jaamacadda gaarisa afhayeenka ayaa sheegay in mas-uulka dowladda ka tirsana uu mar hore laamaha ammaanka u sheegay inuu maqan yahay wiil uu dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa v o eda u sheegay in ururka al-shabaab uu yahay cadow guud oo goboleedkaasi oo u baahan in wax laga qabto madaxweynaha ayaa sheegay in ujeeddada ay inta badan u bartilmaameedsadaan dadka haysta diinta kirishtanka ee ku nool dalka kenya inay uga jeedaan inay kala qaybiyaan muslimiinta iyo kirishtanka laakiin arrintaasi may ku guuleysan iyadoo dadka kenya ay fahmayaan farsamada xagjiriinta ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa sheegay inay dileen hogaamiyihii iyo aasaasihii kooxda xagjirka ah ee ajnad misr kadib israsaasayn ka dhacday dhisme ku yaala magaalada qaahira xamaam maxamed atiya ayaa toogasho lagu dilay intii ay socotay israsaasayn ka dhacday goob la degan yahay kooxdani ilaa had- ilaa hadda faallo kama bixin dilka hogaamiyahooda laakiin saacado kadib waxay sheegteen mas-uuliyadda weerar bambaano oo lagu dilay sarkaal boolis ah mas-uuliyiinta dalka masar ayaase iyagu sheegaya in qaraxa la dhigay buundo laga gudbo oo ku taalla bartamaha magaalada qaahira halkaasna lagu dhaawacay laba qof oo keliya subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sababta ay dowladdiisu u taageertay dowladda yemen ay tahay in labada dowladood ay isku mabda' ka yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaar ah siiyey v o a ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadatay siyaasad ay ku badbaadinayso soomaalida degan yeman iyada oo haatanna dowladdu ay waddo gurmad ay dad uga soo daabulayso yeman madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale wuxuu ka hadlay sababta ay dowladda soomaaliya u taageertay dowladda sacuudiga oo uu muran kala dhexeeyey dalka sweden cabdicasiis xuseen cismaan oo washington ku sugan ayaa madaxweynaha khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay wuxuuna weydiiyey mowqifka dowladda ee arrimaha yeman iyo inuu halis geliyey soomaalida ku nool dalkaas iyo in kale
cabasho ka timid jikooyinka ayaan kala tignay ayaan xamar ka tagnay magaalada kismaayaan tagnay in maamulgoboleedka jikooyinka loo dhisayo baarlaman shalay dhegaystayaal waynu ku soo noqon doonaa waraysiga nooga imanaya magaalada muqdisho oo aad ku maqli doontaan oo ku saabsan cabashooyin ka soo yeedhaya habka maamul samaynta baarlamaanka loo soo xulayo maamulka jubbo halkaas oo xildhibaan sheekh laakiin haatan aynu ku noqonno waraysigii madaxweynaha soomaaliya
waxaan rabnaa horta soomaaliya dee jasiirad cidla ah oo oo dad kale aanay degenayn ma degenayn soomaaliya waxay ka mid tahay gobolkan gobolkan ka mid nahayna waxaa ka mid ah baddan cas iyo dowladaha ku hareereysan ayaa annaga dariskeena iyo dadka muxuu ahay wax naga dhexeeyaan ka mid ah meel dagaal ka socdaane qola dhexdhexaad ka ah ma jirto annagu waxaan diinay rabbi inuu waa cad yahay waxaan diinay dowladda sharciga ee yeman ka jirta qoraca in lagu rido oo xoog lagu rido laanna markii lagu rido cawaaqibka ka dhalanayaan soo aragnay oo aan shan iyo labaatan sana la noolnay ummadda yemanna waa ummad ay wax badan naga dhexeeyaan dirisnima naga dhexeyso shalay waa u qaxnay maanta un rida dalka soomaaliya waxaa jooga dad aad u tiro badan oo maalin walba soo gala waa yemaniyiin ah oo maxaan ku rahda dekadaha boosaaso iyo berbere iyo meel walba kasoo degto waayo qaarkood soo gudbo xeebahan koonfurta imaado waayo marka waa dad shalayna waa u cararin ayagana waa noo soo cararin isku nafaana ay kala nafmahayn marka dadkii yamanta ah hadday baaba'ayaan kuwa soomaalida ku dhex nool ma badbaadi karaan marka arrinta ah muxuu ahay yamantiiba ha iska baaba'do oo maxaan ku dadka yamaniinta wixii ku dhacaya iyo qaskooda ha jira annaga soomaalida ku ma jirto taas waa kow midda kale annagu waxa aan mowqif ku qaadana waxay tahay laba arrimood dowladda sharciga oo yeman ka jirta in xoog lagu bedelana waan diidannahay waxa kaloon diidannahay arrimaha dadka xagjirka ah oo dhan xagjirnimadu noocay doonta ha yeelatee annagu marka yeman weligeenba dowladda yeman waxaan kaga siyaasad ahayn la dagaalanka muxuu ahay alqaacida iyo la dagaalanka isis iyo wixii kaloo la xidhiidho xagjir ah cid kastoo kaloo dhaqanka noocaasa la timaado xagjirnimo wadatana waa tahay laga mabda aan nahay laakiin madaxweyne maati baa meesha idiin daadsan haddii wax la gaadhsiiyana go-aanka adiga madaxweynehaan iyo dowladdaad u qaadatay madaxeedaa loo gaadhsiinaya sooma ogeed maatida lama gaarsiinayo maatidana waan ka shaqaynaynaa dadaan kasoo saarnay hadda dad kalean ku mashquulsannahay wayna soo baxayaan haddii aan aamusnana maatidu ku nabadgelayso meel guri dab ka shidan yahay dhexdiisa kuma nabadgelayso laakiin waxay ku nabadgelay dowladda siyaasad cad oo lagu badbaadi kara ayaga ay sidii loo badbaadi lahay inay qaadato waanan qaadanay jimciyadda qurumaha ka dhexeysaan la wadaagnay dalalka maxaan ku idhahdaa khaliijka joogaan la wadagnay dowladda waad ogtahay hadda kahor dadkaan imaga ku dhibtoodeen meesha la yidhaahdo south sudan waan u gurmanay waan ka keennay markii nairobi ay ku dhibtoodeenna waa ogtaa waan u gurma kuwaana gurmadkeedii a socdo waan ka keenayna haddii aa la yidhaha intii intii karaankeenna insha allah markaa tiro intee leeg baa imika aad keenteen ama aad damacsantihiin in yeman aad ka soo daabushaan ilaa aan soo qaadno inaan nambarada waxa aan ka hadla ma doonayno laakiin dowladda soomaaliya iyo gurmadkeedii wuu ku maqan yahay muxuu ahay halkaasi dhawaanahanna dad soomaaliyeed oo laga soo celiyey yeman ayaa dadka dalka soo gaari doona dowladdu ay ka shaqo isla arrinta mowqifyada dowladdu ay qaadato ee dadka soomaaliyeed saameynta ku yeesha waxaa ka mid ahayd in dowladdaadu ay dhowaan la safatay dalka sacuudiga muran iyada iyo sweden kala dhexeeyey dad fara badan oo soomaaliya ayaa sweden ku nool iyo dad badan oo soomaaliya joogaba arrintaasi way ka cadhoodeen sababta ay u cadhoonayaana maaha in ay sacuudiga inay sweden jecel yihiin ee waxay tahay in ay arkaan in sacuudigu soomaalida dhexdeeda joogta uu si aad oo arxan daraa ula dhaqmo marka miisaan ma saarteen mowqifkaas dowladdaad markuu imanayay iyo iyo sida ay dowladda sacuudigu soomaalida ula ula macaamisho horta mid inaan caddaatay weyo dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay hay-adaha siyaasadeed iyo iyo munadamaadka caalamiga ah ee jiro iyo kuwa goboleedka ah marka annagu siyaasadda soomaaliya ay cayaaraysaa mar walba waa siyaasadaas kow midda kale siyaasadda dowladda soomaaliya iyo dalkan dhan kuma xirna muxuu ahaay dal hebel oo raalli noqonayo iyo dal hebel oo aan raalli noqonaynin laakiin annaga waxaan ka hadalnaa waxay tahay caalamku si uu u dhaqmay standards uu leeyahay dowladda soomaaliyana dowladahaas caalamka oo commit ama muxuu ahay heshiisyada caalamiga iyo kuwa goboleedyada ay ku jirto iyo iyo ayaa waxeeya arrinta ku saabsan dadka iswudan joogaa iyo dadka soomaalida oo meel walba joogaahay dadka soomaalida caalamka oo dhan meel walbay ku firirsan yihiin inay caalamka ku firireen na ma aha in dowladda soomaaliya ay afka qabanayso aamusinayso dadkeena anagu qawaaniin caalami ay meeshay joogaanba ay ku joogaan kuma joogaan siyaasadda soomaaliya iyo rabitaanka soomaaliya iyo diidmada soomaaliya marka ma qabo ra'yi gaaban weeyaan qabaa dadka soomaalida iswudan jooga ee muwaadiniinta iswidishka noqday siyaasadda muqdisho looga hadla ayaa khasaare ku ah muxuu ahay ma qabno kuwa aan iswudan jooga ee lasoo celinaya maalin walba in lasoo daabudgareeyo la rabane dowladda soomaaliya diidan oo meesha ku celiyo hayso leh dadkaani weli muxuu ahay hala xaqiijiyo marka dadkaaynu waktiga ay u baahan yihin in la garab istaagana waan garab istaagaynaa waa tahay siyaasadda dalkan iyo iyo wak- waktigay u baahan tahay
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu waramayey wariyaha v o a cabdixasiis xuseen cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah qayb kale oo ka mid ah waraysiga uu madaxweynaha soomaaliya uu bixiyo uu kaga hadlayo shirka maamul u samaynta gobolada dhexe inaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga galabta iyo caawa
aroor wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan qaar ka mida dadka dega gobolada jubbada hoo- waa gobolada hoos yimaada maamulka jubba ayaa cabasho ka muujinaya hanaanka loo wado dhismaha baarlamanka ee maamulkaasi xildhibaan shaacir sheekh maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa v o e da lasoo xiriiray ismaaciil xuseen farjar ayaa waraysi la yeeshay ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada v o e da uu ula soo xiriiray
cabasho ka timid jikooyinka ayaanu kaga tegnay ayaanu xambar ka tegnay magaalada kismaayaan tegnay in maamul goboleedka jikooyinka loo dhisayo baarlaman shan iyo tobanka kooban oo soomaalida wada degto soomaali beelaheedoo dhan wada degaan loo qaybiyo cabashadii markaan tegnay wixii lagasoo- laga soo cabanayaan u kuurgallay waxaanu aragnay inaan meesha wax cadaalad aan ka jirin lagana doonayo inaan soomaali waxaa wax ku ool ahoo heshiis iyo nabadgelyo iyo horumar inay ku hesho inaan meesha kasoo xeelin ayaanu aragnay sidaa darteeda aan usoo xiriiray idaa- idaacadda waan garta marka cadaalad daradan yaad ka tirsanaysaan aad sheegaysid maamulka jubooyinka madaxdiisa iyo idad oo aan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha jubooyinka soomaalida wada jirta ayaanu ka sheeganaynaa xildhibaan lakadaad su-aal kaa weydiiyo ma la hadasheen maamulka jubba oo xilligan dee een, hawshan gacanta ku haya isaga mays aragteen ma la hadasheen cabashada ma gudbiseen waan u gudbinay waan u sheegnay maamulku wuxuu nagu yidhi cadaalad halkan ka bixinaysa idinku waxaa idin fiican inaad sigtaan inta soomaaliya ay sanduuq ka dhiganayso oo codkaasi sanduuqaasi isku dooranayo inaad sigtaan markaasaad xaqiiga helaysaan inta ka horreysa iska sabirtaan buu idin qanciyey annagana waxaanu ku nidhi annagu xaq uu leeyahay muwaadin soomaaliyeed ma doonayno kaayagana in ka sabri mayno in lagu qanciyo dad kale ayaanu annagana ku nidhi waan garta een, adig qudhaad xildhibaan ka tirsan golihii sharci dejinta dalka ama golihii shacabkaa tahay ma isku daydeen waxaa jira xildhibaano badan oo deegaan ka soo jeeda oo laga yaabo inay dee qaarkood een, arrintan xalkeeda ay qayb ka yi- ka noqon karaan ma mas-uuliyiinta dowladda ama xildhibaanada kale ama een, dad kale ma isla eegteene deegaan ahaan halkan kasoo jeeda
arrimahaasi waanu isla aagnay haddee waxaan soomaalida waxay ku mamahdaa meelay u caddahay meel way ka madowdahay soomaalidu maxay baratay inay wax kala jiidato xa- ay sad- ay kala xaq bursato oo nin walba xaqiisii inuu helo soomaaliya way ka tagtay nin walba nin wuxuu leeyahay inuu jiito ayay u baratay marka arrimahaasi annagu dadka aada u jecel nabadda iyo horumarka soomaaliya ayaanu ka midnahay waan gartay sida aniga
hadda ka horda kama ahna heli jirin magaranaysaa idaacadaha laakiin waxyaabaha meesha ka dhacaya anigu dad deegaankaa kasoo jeeda jubbooyinka ayaan ahay saddexda gobolba waa degnaa marka meelaha meesha deg- wada dega inay loo xaqsooro weliba xaq uu ku leeyahay aasaaskii deegaanka weeyaan iyo iyo muxuu ahaayey xildhibaanadana loo xurayo marka Waa gartay.
aasaaskii guri aasaas aan lahayn ma dhismayo waan garta haddaan ku weydiiyo wax- een, xildhibaan waxaa jirtaa een, dee cabashadu cid walba way cabanaysaa mar kastoo maamul la samaynayana cid baa cabanaysa oo een, waxaa jirtaa een, eh, soomaalida oo dhan meel kastoo maamul laga samaynayo cidna x- xukunkay haysaa cidna way cabanaysaa cid sistamka kuma ama nidaamka kuma een, salaysna marka een, haddii maamul ama si kastoo wax loo qaybiyo laga cawdo sidee baa xal noqon karaya xalka wuxuu noqon karaa nin walba wixii uu xaq u leeyahay in loo ogolaado aan la samaynin xaqsad kursi iyo cadaalad darro waan garta waxaana awoodda yani mas-uuliyaddaasa saaran tahay maamulka markaa gacanta cid ku haysa awooddaas saaran tahay laakiin maamulku haddana waxaan kaloo kuu sheegayaa eeg igad igad igad baa ayaa ku dhex jirta igad dhexdhexaadka baa arrimahaasi dadka eh, qaar sida dadka maamulka gacanta ku hayoo kale warkooda way dhegeysataa dadka kale deegaanka deegaanka wada- la dega na warkooda ma dhegeysato waan gartay sidaasaan isku aragnay ida inaan la kulanno way diiday dad yani cidda mas-uulkaa meesha marka waxaan u sheegaynaa eh, dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka arrimaha soomaaliya bareeya halkaasi wixii ka soo baxa wax dunya weye waxaanu qaadanayna maaha waxaa weeye soomaaliyana inaan waxaanu u sheegaynaa inaan lagu celinin sagaashaniyadii iyo burburkii wixii keenay in lagu celinin soomaaliya loo horseedo cadaalad iyo iyo nabad loo horseedo ayaanu sheegaynaa cidda madageysanaysa kaasi waxau ah xildhibaan shaacir sheekh maxamed oo ka tirsan golaha baarlamaanka soomaaliya oo u warramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
subaxnimo wanaagsan ciidamada ammaanka dalka masar ayaa xidhay ku dhowaad soddon qof oo soomaali ah warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a qaahira xuseen cismaan saxnuuni
ciidamada amniga masaarida ayaa xidhay in ka badan soddon qof oo tahriibayaal soomaaliyeed xili ay isku dayayeen inay si sharci daro ah ay uga tahriibaan xeebaha magaalada aleskandariya ee waddanka masaarida qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in soomaalida la soo qabqabtay ay gaarayaan lix iyo soddon qof oo u badan hablo soomaaliyeed tahriibayaasha soomaaliyeed ee la xidhay ayaa isugu jira soomaali ka timid dhinaca dalkaasi suudaan iyo qaar horay u deganaa magaalada qaahira kuwaasoo doonayay inay u tallaabaan dhinaca dalkaasi talyaaniga gabar ka mid ah dadka qaraabada la ah muhaajiriinta soomaaliyeed ee lagu xidhay waddanka masaarida ayaan weydiiyey dareenkeeda iyo tirada dadka la soo xidhay magacayga waxa weeye fartuun axmed jaamac waxa aan ka mid ahay ehelada gabdhaha lagu xiray aliskandariya gabdhahu waxa ay ka koobnaayeen shan iyo labaatan gabdhood qaar ka mida ayaynu ilmaadeero nahay wiilashuna waxay ahaayeen kow iyo toban wiilood kadib markii laga qabtay halkii ay ku sugnaayeen iyagoo isku diyaarinayay inay halkaas ka ambabaxaan oo ay doonida ka raacaan waxayna ku socdeen halkaa iyo talyaaniga balse een, ma aysan u suurtagelin oo halkaas ayaa laga qabtay waana la xiray ilaa iyo hadda ma jirto cid u doodeysa ama cid maxay ahayd u ololeyneysa maaragtay soo celinta xoriyadooda ama in laga soo daayo xabsiga wallaahi aada baan uga walwalsannahay waayo een, waa dad walaalaha iyaga ah maxay ahaydoo wax een, aan u qaban karnana ma ay jirto marka aad baan uga walwal qabnaa dhalinyaradaas ku xiran halkaas annagu ilaahi hadda ma ogin dad kaloo ajaanib ah oo la socday sanadkii hore ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay tiro badan oo muhaajiriin soomaali ah kuwaasoo doonayay inay si sharci daraha ay uga tahriibaan xeebaha waddankani laakiin tobaneeyo ka mid ah tahriibayaashaasi soomaalida oo haystay kaararka aqoonsiga qaxootinimada ayaa xabsiyada laga soo daayay kadib markii dadaallo badan ay u galeen hay-adda u n h c r ta xafiiskeeda qaahira iyo safaaradda soomaalida ay ku leedahay waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dalka yeman dagaallo goosgoos ah ayaa ka socda caasimadda gobolada koonfureed ee yeman ee cadan iyadoo maleeshiyaadka xootiyiintu ay isku dayayaan in ay meelo kala duwan oo magaalada ah ka soo galaan wariyaha v o a edward yerenian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira ee dalka masar falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhida ayaa inoo soo koobaysa
muuqaal la soo duubay ayaa muujinaya maleeshiyaadka xuutiyiinta oo madaafiic ku garaacaya xaafad deegaan ah oo ku taalla caasimadda koonfurta yeman ee cadan iyadoo maleeshiyaadka u daacadda ah madaxweynaha cabdirabbi mansuur haadi ay ku soo jawaabayaan hub fudfudud waxaa muuqday hubka madaafiicda goobta ee xuutiyiinta oo si goosgoosa u duqeynaya dad isku dayaya in ay ka qaxaan magaalada cadan taangiyada xuutiyiinta ayaa isku dayaya inay dhanka waqooyi ka soo galaan magaalada cadan inkastoo ay iska caabin kala kulmeen maleeshiyaad deegaanka ah haddana ma cadda inta uu la egyahay dhulka ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ah telefishinka almaseera ee xuutiyiinta ayaa soo daayay muuqaalka magaalada cadan iyagoo sheegtay inay magaalada iyagu gacanta ku hayaan dagaalyahano ka tirsan xuutiyiinta oo da'yar kuna labisan dharka militariga ayaa sheegay in ay qaybtiisii ay ku dhowaanayaan magaalada ayna horumar ka sameeyeen dagaalkoodii تتقدم هذه الدبابة مع أفراد القوات المسلحة والأمن للذهاب لإكمال تطهير محافظة عدن وإكمال تطهير waxa uu sheegay in taangiyada xuutiyiinta ay kusii dhowaanayaan magaalada makalla oo uu sheegay inay ka muuqanayso dagaal aad u culus warbaahinta carabta ayaa warinaysa in dagaalyahanada qabaa'ilka ee gobolka bari ee xadramuud ay isku dayayaan inay usoo dhaqaaqaan dhanka makalla iyagoo ka imanaya dhanka bari si ay meesha ugala wareegaan maleeshiyaadka alqaacida ee markaasi gacanta ku haya gobolka iyadoo xuutiyiintana ay magaalada uga soo dhowaanayaan dhanka galbeedka telefishinka alcarabiya ayaa sheegay in isbahaysiga ay sacuudiga hogaaminayaan ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka xuutiyiinta ay fuliyeen dhowr weerar oo xagga cirka ah iyagoo isku dayaya in ay jaraan wadooyinka ay sahaydu u soo marto xuutiyiinta tv-ga xuutiyiinta ayaa soo warinaya in dhowr duqeymood ay ka dhacday inta u dhexaysa gobolada shabwa iyo bayda afhayeenka milatariga sacuudiga jenaraal axmed asiri ayaa caddeeyey in diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen jasiiradda milon oo ku dhow gacanka baab al mandab ee dhacda badda cas قامت قوات التحالف آه، خلال ليلة البارحة باستهداف جزيرة ميون ولتظهر waxa uu صفائها sheegay in لكم diyaaradaha أولاً على isbahaysiga ay الخارطة duqeeyeen taangiyo hub iyo rasaas kale oo yaala jasiiradda kuwaasoo khatar ku ahaa marinada maraakiibta caalamiga ee mara baabul mandab reeriyo ay leedahay dowladda faransiiska oo lagu magacaabo monte carlo qaybtiisa afka carabiga ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee sacuudiga ay ka dagaalamayaan gudaha yeman balse ilo wareedyo sacuudiya ayaa beeniyey warkaasi iyagoo sheegay in ay deg deg tahay in hadda laga hadlo ciidamo dhulka ah warbixintii wariyaha v o a edward yeranian waxaa inoo soo koobisay falastiin axmed iimaan
markana dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee saaka iyo caalamka magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo lagu ciyaaro garoomada dedan oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada colombos ee gobolka ohio si xiisale ugu so- uga socday ciyaarta kama dambaysta ahayd ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha midnimo iyo t c oo twin city stars loo yaqaano kana soo jeeda magaalada minneapolis ee gobolka minnesota labadan kooxood ayaa ciyaar xiiso badan oo adag ay ku dhex martay mid ka mid a garoomada dadan ee ciyaaruhu ay ka socdeen waxaana ay gebagabadii ciyaartu ku dhammaatay afar iyo laba oo ay guushu ku raacday kooxda twin city stars oo koobkii habeenkii xalay ahaa ku guulaysatay ciyaaryahan amay ayaa ahaa ciyaaryahankii isagu wacdaraha ka dhigay intii uu kulanku socday isla markaasina dhowr gool u saxiixay kooxdiisa tc una suurageliyey inay koobkii habeenkii xalay ahaa ku guulaysato haddaba ciyaarta kadib ayaan la kulmay qaar ka mid a ciyaartoyda iyo macallinka kooxda waraysyadii aan la yeeshana waxay u dhaceen sidan DC. Who is the champion? DC. Who? DC. Who? DC. DC. DC. DC. DC. DC.
ee waa tahay waxaa haatan ila jooga cabdiweli cali amay oo ka mid ah ciyaariyatooyda kooxda twin city oo ku guulaysatay koobkii ohio ee gobolkan ee magaalada colombos ka socday ee amay marka hore waxaad iga warantaa dareenkaaga alxamdulilah horta ilaahay guushu waa noo- waa noo hoydiyey laakiin ciyaartooyda kale si fiican ay u fiicnaayeen tiimka dhan aan la dheelinay alxamdulilah Ee, dareenkeena- dareenkeyga haddaan kaala hadlo aad iyo aad aan u faraxsanahay waayo laba- ee, 2012 aa koobkan iigu dambeysay 2013 finalan imaaday nasiib daro riyo riyora laga qaaday laakiin hadda waa ku faraxsanahay laba sano kadib inaan qaado alxamdulilah Ee, waa tahay maxamed axmed oo ku magac dheer carab waa macalinka kooxda t c oo koobka ku guulaysatay ee dabcan ciyaar adag baad ciyaarteen oo aad u adag ee walow guushu afar iyo labaydi ku raacday Ee, bal iiga warran maxaa u suurageliyey kooxdiinna inay koobka sanadkan ku guulaysato
walaahi markii daacad loo hadlo ii sheeg in ah, kooxaha caalimintada waxay bilaabaan markii koob la dhigo laakiin annaga waxaan nahay real team aan nahay caalimintadeena hadda markaan inta ka tagno weyga off nahay caaliminta kale aan bilaabanayso soo oktoobar caalimintada la bilaabay baari qof walba tiim walba soo ciyaareen geyman badan waan la daalay physical strength i mean mental strength is waxaan ku weyn garayn mentally we were strong
Ee, marka loo fiiriyo waxaana dare arkay ciyaartooydeeda ciyaartooy kasta waad badashaa marka laga reebo ee, labada nin ee difaaca ku ah weliba ee, kabtanka iyo ninka nambarka shanaad ee daahir Ee, waay aad maxay tahay sababta aad labadan u bedeli weyse
ii sheeg ciyaartoogii oo soomaaliya ama liigan ka ciyaaro oo winter baraf dhulka yaala bannaanka ku ordaya intuu hori gasho labadaa nin waa ayagaana ka helay maaragtay amnigaas inaan ku aamino naan iminid every game inay ciyaaraan Ee, waa macallinkii kooxda t c oo ciyaartoydaysu ay kor u qaadayso innagoo bartamaha waraysiga ku jirna oo aad mooddo inay si aad iyo aada ee, ugu qanacsan yihiin guusha iyo ee, sida wanaagsan ay u- u goolaha u gaaray Ee, dabcan su-aasha haddaan ku soo laabto ee, ee, carab waad adag tahay dabcan adaa soo ciyaari jiray dalka maraykanka dadku waa shaqeeyaan waxaad tidhi caalamiitadeennu waa joogto Ee, sababta aad u joogtaysaan ma iiga sheekayn kartaa kooxdan way ka weyn tahay oo hay inay ka- laga ciyaaro ama ama soomaali kaab la ciyaaro way ka weyn tahay waxaan rajaynayaa ciyaartooydan ciyaartooy ka mid ah inay maaragtay qaranka iyo maaragtay ka saftaan wayna ka saftaan hor haddana uu maaragtay cultureka socdo oo maaragtay aan arko magaalada waddamada aan joogno inaan ka daawado ciyaartooydan ciyaartooy ka mid ah inay tv-ga ka soo galaan taas my dreamkayga taas markaan banooni iska daynaya dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka oo idinka imaanaysay magaalada colombos ee gobolka ohio intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
markana gabagabadii idaacaddeenna ayaa dhegaystayaal la soo gaaray iyo kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuure iyo heestii same iigu noolow
idaacaddii subaxnimo ayaa intaas naga eeg falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya intayn idaacadda galabna kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa hiban nuura
This program has come to you from the Voice of America, Washington.